Diyaargarowga bandhigga suuqa sanadlaha ah ee magaalada muqdisho ayaa ka socda beerta nabadda ee magaalada muqdisho suuqweynahan ayaa lagu soo bandhigaa adeegyo ganacsi oo ah kuwa ugu waaweyn caasimadda waxaana ka qayb galaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaasim xaaji maxamed oo ka mid ah maamulka suuqa muqdisho ayaa ka hadlaya sida loogu diyaargaroobay ku soo dhowaada bandhiggii ganacsiga weynaa ee suuqweynaha muqdisho ee lixaad waa bandhiggii ay ku kulmayeen ganacsatada qaybaheeda kala duwan iyo bulshadii aadka u badnaa ee magaalada muqdisho iyo daafaheedii bandhigga suuqweynaha muqdisho waa bandhig lagu soo bandhigi doono badeecadaha kala duwan iyo adeegyada kala duwan iyagoo markaa ay samayn doonaan qiimo dhimis iyo bandhig oo alaabaha ay haayaan iyo badeecadooyinka iyo adeegyada ay haayaan bulshadana maalmahaasina ay ka faa'iidaysan doonaan bandhigga wuxuu ka dhici doonaa beerta nabadda taariikhdu markay taa labaiyo tobanka saddex iyo tobanka afar iyo tobanka febraayo labada kun labaatan iyo shanta ee maalmahuuna uu yahay arbaco iyo khamiis iyo jimco maalmahaasi bandhigga uu socdana waxay heli doonaan bulshadu badeecooyin kala duwan iyo adeegyo kala duwan oo qiimo dhimis ah iyagoo markaa ay ka faa'iidaysan doonaan ganacsataduna ay samayn doonaan markaana soo bandhigid adeegooda iyo badeecadooda qiimodhimisna u samayn doonaan insha allah bulsho badan iyo macaamiil badanna halkaas ay ka heli doonaan waxaan maraynaa hadda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee dhicitaanka iyo furitaanka bandhigga ganacsiga suuqweynaha muqdisho ee lixaad haddaba bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan ugu baaqaynaa inay fursaddan dahabiga ah ay ka faa'iidaystaan badeecooyinkii iyo adeegyada la keenayo bandhigga suuqweynaha muqdisho ay ka faa'iidaystaan ganacsatadana waxaan ugu baaqaynaa iyagana inay u sameeyaan bulshadoodii qiimo dhimis eena u keenaan adeeg iyo badeeco taya sara leh isla markaana waxaan rajayn doonaa in maalmahaas ay noqon doonto maalmo labada guulaysta ay guulaystaan ganacsatada iyo bulshada bandhigga suuqan ayaa ah kii lixaad ee lagu soo bandhigayo gudaha magaalada muqdisho waxaana inta bandhiggan uu socdo lasoo bandhigayaa badeecooyin badeecooyin qiimo dhibis lagu sameeyey oo ay ka faa'iidaysanayaan shacabku